إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay weerar cagmarin ah oo habeen hore ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho afar qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho uu nin dhimarka looga jiro ka geystay deegaan hoostaga degmada burco ee waqooyiga soomaaliya mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay shil gaari ah oo ka dhacay qaybo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareer ah magaalada muqdisho ugu dilay qof shacab ah xilli ay askartaasi barakicin ka wadeen qaybo ka mid a gobolka banaadir waxaa isu soo taraya bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ee sida carada leh uga hadlaya heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhowaan badda soomaaliya loogu saxiixay dowladda xabashada ethoobiya beesha mursade ayaa walaayada islaamiga ah galgaduud kusoo bandhigtay ciidamo hubaysan oo difaac u ah shareecada islaamka iyo deegaanada ay degta beeshu
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa sii kordhay khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ah oo habeen hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho dhimashada ayaana gaartay ugu yaraan toban ruux saraakiisha weerarkaas lagu dilay waxaa ka mid a taliya carab oo ahaa taliyihii kontaroolka uu weerarku ka dhacay afar qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho uu nin dhimarka looga jiro ka geystay deegaan hoostaga degmada burco ee waqooyiga soomaaliya cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya deegaankaynaaf madoobee gobolka togdheer waxaa mar kale ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay nin dhimirka looga jira kadib rasaas oo uu ku furay goob maqaaxiya oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah sida la xaqiijiyey waxaa ku waxyeeloobay rasaastan afar qof oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta maqaaxida waxaana ku dhintay saddex qof halka uu dhaawac culus soo gaaray qof kale kaasoo la geeyay isbitaal ku yaala degmada burco ee gobolka togdheer qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaalka ahaa ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen ee magaalada inaaf madoobe nin dhimar ka xanuunsanaya ayaa rasaas ku furay maqaaxi ay dad shacab ay fadhiyeen halkaa waxaa ku geeriyooday saddex marxuum oo iminka cusbitaalka lasoo gaarsiiyey tallaagada ku jira saddex kalena way ku dhaawacmeen ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay uu naxariisto intii dhimatay inta dhaawacatayna ilaahay uu boogadhayo n shilkaa waxaa geystay nin dhimirka ka xanuunsanaya san horeba u sheegay ninkiina wuu xidhan yahay isaga iyo qorigiisaba waa la qabtay waana la hayaa saldhiguuna ku jiraa
Eh, gobolka togdheer ah, waxaa ka dhacday mashaqo xun eh, gaar ahaan eh, meesha loo yaqaano muxuu ahaa naaf madoobe mashaqo xun baa ka dhacday Eh, afar qof eh, ayaa dhibaato soo gaadhay afartaa qof saddex qof waa ku naf waayeen Eh, waxaan filayaa hal qof oo kalena dhaawac culus ayuu runtii cusbitaalka lagu keenay ninkii dilka iyo dhaawaca geystay ayaa la sheegay in la dhigay xabsiga odayaasha degmada qoryaale ayaa waxay dadka deegaanka inaaf madoobe ka codsadeen inay soo sheegaan dadka dhimirkala ee hubeysan si dadka looga qabtay inta ay waxyeello geysan
waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo bulshada gobolka togdheer ka mid ah ciddii noocaas oo kale ah ee qorya sidata ama ha xanuunsato ama iyo xanuunsane in ay lasoo sheego isla goobtaas haddii ilaahay ka dhigo ayaa lagu xakameynaya laguna qaban doonaa Ee, qof kasta oo shacab ah oo qori sitana waxaan u sheegaynaa in tallaabo laga qaadi doono maalmo ka hor ayay ahayd markii isla deegaanka inaaf madoobe oo hoostaga degmada qoryaale ee gobolka togdheer oo nin dhimirkala uu ku dilay saddex ruux kuna dhaawacay saddex kale waxaana markaasi dadka deegaan ka sheegeen in xabsiga la dhigay ninkii geystay falkan jariimada ah mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan waqooyi bari ee soomaaliya halkaas oo ka mid ah goobaha ay ka dhacaan shilalka gaadiidka ee ay dadka ku leedaan shilkan gaari ayaa si gaar ah looga soo wariyey in uu ka dhacay waddada isku xiriirisa magaalooyinka garoowe iyo laascaanood oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo sool oo dhaca waqooyi bari ee soomaaliya waxaana shilka uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari inta la hubiyey waxaa shilkan gaari ku dhaawacmay saddex xubnood oo ka mid yahay guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban deegaanka jirriiban ee gobolka mudug waxaana dhaawacyada dadka la geeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida uu sheegay mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaaladaasi sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burburka xooggan ee soo gaaray gaadiidka isku dhacay waxaana tani ay kusoo beegmaysaa xilli dhowaan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada ceelbarde ee gobolka bakool ay ku dhinteen duuliyihii diyaaradda iyo qof kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareera magaalada muqdisho ugu dilay qof shacab ah xilli ciidamadaasi ay barakicin ka wadeen qaybo ka mid a gobolka banaadir cabdifitaax faarax deeriye ayaa ka waramaya wararka laga helayo xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in maalinkii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka ay si bareera u dileen qof shacaba iyo askari ka tirsan dowladda federaalka sidaan la soconayba dad shacaba oo in muddo ah ku noolaa xaruntii hore ee debdemiska xaafadda saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socday barakicin ay samaynayaan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo dadka shacabkaa si qasaba uga barakicinayay guryahooda si ay uga iibsadaan shakhsiyaad qurbaha ka yimid iyo shirkado iyadoo ay sidaa tahay dadka shacabka dhulkoodii si qasaba uga barakicinayso dowladda federaalka ayaa waxay ku dhaqaaqday dil si bareer ay ugu geysatay nin shacab ah oo gurigiisa iska joogay kadib dilka loo geystay ninka shacabka ayaa waxaa halmar isqabsaday banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka loo geystay ruuxa shacabka waa kuwan shacabka oo caraysan oo warbaahinta kula hadlay isla goobtii uu banaanbuxu ka socday
ceelka biyaha uu u imaaday bartiisu ku dilo jooradiisu ku dhex dile nin ceedkir la socda dil dhehe sulub sulub luma dhahe tali qashinaa lagu dhahaa annaga ma ogolaanayno inaad dadka shacab ku timatid maalin walbana micnaha dadka dhiig bartiisu ku dilo jooradiisu ku dhex dile nin ceedkir la socda dil dhehe nin askari toddoba xaboob madaxa ugu dhifte ninka wuxuu ku dilo ma kasaayo maxaa ku dilo madhaay naala xaafadan caawa maa waa kufsanaa xoog iyo murqaa meesha ugu baxaysa inuu dhehe ninka u dil sababa ku xoogu u jaate xoogu u sheegay dowladda ka soo baxay xashi maxamuud iyo xamse bari iyo taleefanad aadhe dhulkaas alaaka taleefanax ayaa soo dirsaday qofki soo dirsaday taleefanaxa ka soo hadlo meesha u shaqeeya taleefanax uu nik sababtuu ku dilaa noo soo caddeeya ninuu naga dilaa anaga bartiis jooradiisu meeshiisa u imaayo ku dile mala dhahay maanta ee meeshiisa ugu tagay waddaa isku qabsadaan malaa jooradigiisuna ku dile sulub sulub luma dhaha tali qashinaa lagu dhahaa annaga ma ogolaanayno inaad dadka shacab ku timatid maalin walbana micnaha dadka dhiiggoodasaan lagu gumaadaa waktigaa noo qabatay ma inaa nagu disheega gaartay guryaha intaa noogu imaadid midda ee kale nin kala dil waa nin shacab ah oo haddana micnaha xaafadda degnaa gurigiisa loogu imaaday ceelkoo ka shaqaynayan loogu imaaday oo lagu dilay midda ee kale ninka dilayna waa fanax waxa uu geystay hadda haddii dowladda sii dayso shacabkaana sii day doonin iyo dadka dadka dilay shacab dilo dooni mayno dhammaystir umbaa noo soo baxmaan wax kale noo yaal malaan annaga dhallinyarada namid ee qaarna way tahriibeen qaarna micnaha waddankay ku dhammaayeen intii soo hortay haddaan hoggaynu ku xamaalinayno dowladdiyaana kumahadays maxaa samaynaa noo sheega ninkii la dilay tali fanaxa gacantiisa ku dilay asigaa dilay gacantiisa ku dilay fanaxasaa gacantiisa ku dilay tali fanax waaye gacantiisa ku dilay waa taliyaha haramcad maxaa la wuxuu degay istaal madiina istaal banaadir intuu dhexayso sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qof kale oo la sheegay inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka isna lagu dilay gurigiisa si kastaba saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka ayaa waayadii dambe sii xoojiyey ololaha ay ku xalaashanayaan guryaha dadka shacabka iyagoona geystay dilal kala duwan shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa dhibane u ah madaxda iyo askarta dowladda federaalka waxaa isu soo taraya bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ee sida carada leh uga hadlaya heshiiskii xaaraanta ah ee dhowaan badda soomaaliya loogu saxiixay dowladda xabashada ethoobiya waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali
alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qeybta toddobaad muuqaalada ku saabsan aragtida dadweynaha ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan ayaa waxaa lagu daawanayaa qaar ka mid ah waxgaradka gobolka gedow gaar ahaan odayaasha degmada ceelcadde oo si adag uga hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda itoobiya muuse biixi uu u saxay labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya iyagoo sii hadlaya odayaasha waxay sheegeen inay itoobiya usoo dhigatay boobka xeebaha soomaaliya ayna ka xigaan dagaal dhiig ku daataa runtii hadde waa la ogaa wax badan buu abey ku celceliyey inuu waddanka maaragtay gogol dheg badan buu ka hadlay adaleys waad garanaysaan muqdisho intaan ka soo shaqaysanno ayaanu u soo hoyan doonaa addis ababa badha weyn hadalladaas markuu bilaabay hadalladii dee ku xigayna waa tii uu lahaa markaan ciidamada mariirig samaysanaynay xagee la jira intaasoo dhan kolley waxay is ogaa insaan filahayo murtadiin soomaali ah iyo hoos ka xariireen sidii murtad midka hadda bixiyey murtadka muuse biixi xasan guurguurte iyo cismaaciil abargeerde runtii hadde hadalkaasna hadalka soomaaliya ka gadmahaya ma aha marka insha allahu tacaala hadduu ilaah idmana dagaal baanu ka xiri- ka xigaynaa iyo jihaad insha allah xerna ummaddan ceello muuqadna waad aragtaan berri waxaa ku xigo dani oo haddana bixinahayo eh, maxaan ku raha dekad kale axmed madoobe oo bixinhayo xasan guurguurta waaba baxshay maamul goboleed kasta waxaa lagu waxay rabtaa etoobiya inay deked macmal ay ka hesho ama mid weyn waxay ka heshaba heshiiska hadda socdo waa sidaas ma doonayno hawsha saylac kuma eko waad aragtaan kismaayay joogtaa waana la hadlay runtii waa la hadlay ummaddaanu way hadashee walxaqu yuqaal dad badan baa hadlay dad badan baa waaqica dhabta ah ka jawaabay annagu dadkii ayaga ahaa baan buuxinaynaa weliba aan horay ka nahay waxaan leennahay ma yeelayno etoobiya waa isnaqaannaa ilaahayna waana wada yaqaannaa ummaddaanoo midaysanayo etoobiya ka adkaatay lama sheegin taariikhda toddoba duulaan bay etoobiya nugu soo qaadoo gardarra ah toddobadiiba iyadoo shallayda ay ka noqoto soomaaliya waxaa weli taagan hadalhayntii heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi cabdi abey axmed ugu saxiixay qaybo ka mid ah badda soomaaliya dadka soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay heshiiska iyadoona bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay dhigeen banaanbaxay waaweyn ay iskugu soo baxeen dadka fagaarooyin waaweyn ay shucuurtooda ku muujiyeen
beesha mursade ayaa walaayada islaamiga ah galgaduud kusoo bandhigtay ciidamo hubaysan oo difaac u ah shareecada islaamka iyo deegaanada ay degta beeshu mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen hoggaanka beesha mursade waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee beesha u dhashay ayaa ka dhacay deegaanka bargaan oo ka tirsan wilaayada galgaduuda beesha ayaa kulankan kusoo bandhigtay ciidamo difaac u ah shareecada islaamka iyo deegaanada beeshu degto ugu horeyn qaar ka mid ah waxgaradka beesha mursade ayaa kelimaad ka jeediyey kulanka waxayna sheegeen inay beeshu isku waafaqday difaaca shareecada islaamka waxay ka tashanaysaa in cadowgi waxa cadow ku ah saddex iyo sagaal meesha saddex sagaal waxa cadow ku ah oo saddex iyo sagaal kusoo duula oo dalkeeda soo gela saddex iyo sagaal in iska difaacdo saddex iyo sagaal saasay ay- ay ka bidaysan tahay iskuna timid oo shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay ay ku waa- isku waafaqeen shirweynaheedii saddexaad waxay ku ballameen kitaabka ilaahay waagan waxay ku taageen kitaabka ilaahay xasan gurgurtu waa la socotay wuxuu yidhi degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri waa inaan qabanna inta ciidanamu soo diyaarshay waa ogtihiin yaa degan mahaas mursadaa degan xaan ka qabna xaa nooga daran kutubka ilaahayoon annagu haysano ou nagu haysta inaan diinteenna difaacano war diyaar ma u nahay allaahu akbar diyaaraan u nahay sidoo kale ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa sheegay halkay beeshu kaga aadan tahay difaaca shareecada islaamka iyo deegaanada beeshu ay degto maadaama ay gobolka la degan yihiin qabaa'il kale waxaa jiray shir aan hadda ka horgalnay annagoo ah saddex beelood oo gobolka isla jooga oo ay ka mid yihiin beesha reer maxamuud hiraab iyo reer wacaysle iyo annaga ballanteennu waxay ahayd qolo walba meesha ay ku aadan tahay inay difaacdo waxaa noo dheeri ahaa wixii dhexda soo gala inaysan naga fakka wixii dhexda soo gala annagaa dhexda ku jirna wixii dhexda soo gala inaysan annaga naga fakka waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa cadowga in ilaahay haziime ku rido mar kasta madaxa keeno ilaahay baa hazi- haziime ku riday maantay waxaa ogeysiinayaa beesha dadka u dhashay oo dalka iyo dibaddiisa jooga waxaan ugu bishaaraynaynaa waxaan ku sugannahay nicmo ilaahayna siiyey beesha mursade ayaa sidan oo kale mar aan sii fogeyn u soo bandhigtay ciidamo difaac u ah shareecada islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa